dilaaga saxafiga waa barnaamij gaar ah oo aan ku eegi doono silsilad soo taxnayd muddo oo lagu ugaarsanayay wariyaasha taasoo dhexda ka hayay xasan xanafi xaaji oo ahaa markiisii hore wariye ka soo shaqeeyay idaacado ay ka mid tahay idaacaddii maxalliga ahayd i q k ee muqdisho oo markii dambe ka mid noqotay idaacadihii al-shabaab lilaqaysteen xasan xanafi xaaji cabdisalaad waxa uu noloshiisa inta badan ku soo dhex qaatay al-shabaab waxaana uu ka mid yahay horjoogayaasha ugu caansan kooxdaasi marka loo eego tacadiyada ay geysteen waana shakhsigii kala shaqayn jiray kooxda ugus eekis al-shabaab dilalka wariyaasha soomaalida ah haddaba xasan xanafi waa kuma isaga ayaa noo sharaxaya qayb ka mida noloshiisa magacaygu saddexaan waa xasan xaaji xanafi xaaji cabdisalaam taarikhdeydii anugu sida cad waxaan ku dhashay magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya waxaan ku soo barbaaray isla magaalada muqdisho dadku gobolladu tagtago marka laga reebo inta yaroo oo hawshii nimankaas kolley shabaabka laaya aan la waday oo aan gobollada soomaaliya mabro dhinacaan u aadayay marka laga reebo inta kale waxaan ahay nin reer muqdisho ah muqdisho ku wax bartay dugsigii hoose dhexe muqdisho ku dhammaystay sare muqdisho ku dhammaystay jaamacad ka mid a jaamacadaha soomaaliya maxaankuwa ku yaala garaano muqdisho ka waxbartay sannaddii labada kun iyo saddexda dhammaadk bilowgeedii ayaa waxaan ku biiray raadiyo muqdisho codka shacabka oo markaas uu waaminayay injineer xuseen maxamed ciidiid dabadeeto laba bilood kadib waxaan ku biiray idaacatu qur'aan kariim ama i q k idaacadda qur'aan kariimka doctor sheekh daar maxamuud geelle uu guddoomiye ka ahaa milkiyadeedanu lahaa intaas markaan ku biiray idaacaddu ilaa labada kun iyo lixdii ama toddobadii a iraahdee waxaan la shaqaynayay warbaahinta i q k anigoo isla dhinaca kale ka waday howsha ah la shaqaynta nimankaas waxaan anigu u aaminsanaa oo ahaa in shaqadeydii aan wato xilliyada shaqadu aan ka madax banaanahay oo aan shaqada is ugu soconina inaan iyagii aado ayaan isku wadi jiray labada shaqo maadaama jimcadoo kale idaacadda qur-aanka waxay ahayd ma laga shaqayn jirin marka laga rabo barnaamij aan ka lahaa oo jimcada nasashada jimcada la dhihi jiray oo soo geli jiray fiidkii hal saac laba saacna ka bixi jiray marka laga reebo inta kale jimca ma laga shaqayn jiray jimcadii xaggaan aadi jiray maalmaha kale reporter aan ku bilaabo shaqadii inta markaa warkeyga keensado ayagaan aadi jiray sidaa ayaan ku iskula shaqayn jiray labada dhinac sidaa ka muuqatay baa xog badan oo horey aan u wada ogeyn ana xasan maqalkiisii ugu horreeyay waa marka halkaan aan imid raadi muqdisho gaar ahaan kiisas ana iga horreeyo rag badan oo saaxiib oo halkaan ka shaqeynaya lagu dilay ugu horreeyay allah u naxariistay abkey kiiska lagu dilay maqalkiisa waa markii ugu horreysa aan maqlay waxaan markaan maqlay in kiiskaas qof ku lug lah oo nimankaan dadka dhibaateeya oo dadka dila inuu ka mid yahay markii aan maqlanaya aan hadda sawirka aan ka qaadanaya waxuu la mid ahaa sawirka aan ka haystay dhammaan nimankaas guud ahaan oo anigu hal sawir oo aan dadka dad dila oo aan naxariis lahayn sawirka aan ka haysta oo ahaa isigana un kaas un baan ka qaatay cabsida ay ka qabaan xasan xanafi wariyaashu waxaay tahay inta la eg oo ay ka cabsanayaan al-shabaab mid la mid ayay ka cabsanayaan aniga xasan xanafi aqoon uma lihi mana aanan aqoonin laakiin maqal ayaan ku maqlay waxaana ku aqaanaa oo aan ku maqlay inuu yahay nin u qidmeeya al-shabaab shir qol iyo maribno u maleega wariyayaasha soomaaliyeed waxaan ku maqlay inuu dilal qorshaysan ka soo bilaabay ee wariyayaashii waaweynaa ee honafrig mahad axmed cilmi iyo ninka la dhihi jiray cali imaan sharmaake ilaa maa dilalka ay ka yimaadeen in weliyayaasha baabuur lagu hor jarto ama kelikeli loo dilo oo mid mid loo shirqooshona waxaan ku maqlay in xasan xanafi tiim uu hogaamiyo oo dhowr weriye ah oo weriyayaasha ku dhex jiray oo dhexdooda marina ka abaabulayey oo shirqoolle u dhigayay inuu ka mid ahayo hormuud oo u yahay asiga iyo tiim la yidhaahdo yunis jibriil nin kaloo la yidhaahdo stiilla waxaan ku wada maqlay dhammaantood rag u qidmeeya al-shabaab oo shir qoole wariyayaasha oo u maleega dabinno lagu dilo wariyayaasha waxaa la ii sheegay inuu rag badan oo wariyayaasha dalka joogay gaar ahaan reediyo muqdisho uu dilay waxaa la ii sheegay abkey ninkii la odhan jiray ee u shaqaynayay reediyo muqdisho markuu qabtay buu hore ka soo hadlay isagoon weli dilin abkey baan haynaa waana dilaynaa buu yidhi ee meydkiisa soo doonta rag idaacadda baa ka qabtay oo xogtii ka duubay kadibna meydkii baan doonana soo qaadanay xasan isagoo wariye ah ayuu sidaad maqlayseen muddo ka mid ahaa ururka al-shabaab inkastoo markii dambe ay bilaabatay tuhumo la xidhiira howlaha u qarsan waxaana uu xasan markii uu dareemay in loo tuhmayo howlihiisa al-shabaab uu iska aruuriyey warbaahinta isagoo si rasmi uga mid noqday ururka al-shabaab oo ka soo qabtay xilal kala duwan
waxaa shaqadeeda igu dhiirigeliyey oo aan ku biiritaankeeda sabab uu ahaa in la yidhaahdo aadan xaashi faarax cayrow oo isagana diyaarada dagaalku maraykanku ay ku dileen magaalada dhuusamareeb caasimada gobolka galgaduud ee gobolada dhex soomaaliya sannaddii labada kun iyo afartii aakhirkeedii ayaanan ka mid noqday rag maleeshiyaad ah oo lagu abaabulayey meel ay ula baxeen mucasirka salaaxuddiin oo ahayd khabuurihii talyaaniga oo ku yaala degmada hidiwaa degmo ahaan inay tahay ayaan rajaynayaa dhabarka dambe isbitaalka dabarka dambe isbitaalka ay ku taallay dabadeeto in muddo ah ayaan la shaqaynayay dagaalkii waxaa bilowday la dagaalanka ururkii isbaysi la dagaalanka argixisada iyo udhexeeyey midooda maxkamadaha islaamiga oo ay qayb ka ahaayeen raggaas oo markaas shabaab iyo loogu yeereeyey magaca jiilu jadiid iyagoo kale ah saddex baarti oo kale ah baarta uu hogaaminaya aadan cayro oo meesha saldhig u ahaa baarta uu hogaaminayey sheekh cabdulaahi sheekh cabdullaahi mukhtaar oo hadda dowladda soomaaliya ka mid ah iyo baarta kale uu hogaaminayey wadaadkii la dhihi jiray sheekh xasan turki inuu geeriyooday intaa xabsiga ku jira lagu sheegay magaalada kismaayo inuu ku geeriyooday ilaahay kuma darnaadee ka mid noqoshahii ururkaas iyo ku dhiiritaankaygii iyo howlahaygii anagoo wata ayaan xaggana tegi jiray xaggana tegi jiray iyadoo markaas ay ku xirnaayeen raggaas muddo kooban lacago ay ka heli jireen rag ganacsato ah ama rag ay iyagu u aaminsanaayeen in ay diinta u gargaaraan oo shirkada qaar ay lahaayeen maxaan ku rahdaa raggaas qaarna rag dibad joog ah qurba joog ayay ahaayeen dabeeto anigu waxaan ka mid ahaa dhabtii raggaas salariga qaata ama mushahriga ah aniguna waxay ku tabaruci jiraa naftayadii iyo maalkayadii gey jiray isla meeshaas in la yidhaahdo macni shacbaan oo isagana ku dhintay meel la leeyahay gilisoor oo galkacyo agteeda ah ayaa igala wareegi jiray hawshuna sidaas ayaa uga mid noqday labada kun iyo toddobadii bilowgeedii ama bishii saddexaad aan idhaahdee ayaan si dhab ah ugu maxaanku rahdaa ishaab biiray al-shabaab markii la shaaciyey dabadeeto ayadoo damiir guud loogu magacaabay inta la dhihi jiray axmed cabdi maxamuud godane oo markaas isku magacaabaya sheekh mukhtaar cabdiraxmaan abu zubayr waa sida iyagu u yeereene dhabtii wada shaqayntii muddo kala duwan kadib waxaa layga mid dhigay maktabka iclaamka ama warfaafinta baahinta xarakata shabaab mujaahidiin anigoo markaas mas-uulaygaga dhigay dhanka xiriirka bulshada ama warbaahinta madax bannaan iyo tan al-shabaab markaas wargeysliya al-jihaad iyo website la yidhaahdo al-jihaad dot com ama dot net labaduba ahaa xiriirka ka dhexeeya afhayeenada hadlaya iyo waxa xarakiga ah ee soo baxayo iyo cidda loo gudbinayo iyo sida loo kala maareynayo mas-uul kaga noqday markaygii koowaad al-shabaab markaan ku biiray waxaan ka mid ahaa maleeshiyada dirirta oo magaalada muqdisho qoryaha ku sidata howlgal gaar ah oo ay qaban jireen ma jidho marka laga reebo ilaahay kuma darnaadee in maxkamaduhu golay midooda maxkamadaha islaamiga soomaaliyeed waxa la yidhahda jiri jiro shan sagaal maxkamadood ay ahaayeen oo gudoomiye president madaxweyne shariif sheekh shariif sheekh axmed oo madaxweynaha hadda soomaaliya xasan sheekh ka horreeyey maxaan ku rahdaa isha uu gudoomiye ka ahaa so way caawin jireen iyaguna howlahooda gaarka way fushin jireen meeshaas ayaan xarun u ahayd dadkaas ayaan ka mid ahaa meeshaas ayaa qoryaha laygu tutusi jiray waxaa kaloo saldhig caafimaad u ahayd oo meelay ka duulaanna u ahayd markaas la dhihi jiray ubay ibnu kacab oo ku yaala isagana isla degmada yakshiid dhabarka damba shirkada la warshada baastada ayay maxaan kuraa saldhig u ahayd caafimaadkooda uu ka duuli jiray howlahooda ay ku wada jiray markashu sawirka guud marka la bixinayo waa meel markas ah oo ay dadku ku waxbartaan laakiin sawirka gaar ahaaneed ee meesha ku jira waa meel rug caafimaad u ah al-shabaab shaxsataan aweysaana guddoomiye ugu magacaabnay asaana markaas fadhi jiray xafiiska ubay ibnu kacab sidaas ayayna ah labadaas saldhig ayayna ku lahayn muqdisho cabdullaahi macno muqtaaran dhinacan degmooyinka yaakshiid iyo cabdicasiis shibis boondheer dhinacan adigu helihiis ay degan yihiin ayuu asagana ka shaqayn jiray marka ragga kaloo reer Tu- ee, maxaan ku rahda turkaxas turkina dhinaca jubooyinka jira waxa ka dhexeeya waxay ahayd inay isku gurmadaan qoladii culays lasoo saarana qolada kale ay u gurmato intaasun baa ka dhexeeya tasiiraad laakiin kala amiirro ayay ahaayeen dad badan fikir kama haystaan sababta loo ugaarsado wariyaasha laakiin xasan xanafi oo loo haysta dilalka wariyaasha intooda badan ayaa sharaxaya sirta ka dambaysa qaarajinta wariyaasha soomaalida maanta muqdisho warbaahinno fara badanaa ka jira idaacad fara badanaa ka jira telefishinno fara badanaa wakiilo ka samaystay muqdisho Een, shabaab dadka dhan ama wariyaashoo dhan waxay ugu xukuman yihiin xukun gaalnimo ah gaalnimo ah waa ku celinayaa gaalnimo ah laakiin salaad si u kala horeedaa loo dukadaa soomaalidu tirahda maanta cidda shabaab ay cadatooyada kala dhexeydo waa dowladda federaalka soomaaliya iyo ciidamada caawinaya amisom ee inay nabadda noo ilaaliyaan u yimid soomaaliya waxa aan brief garaysanaha oo aan aaminsanaana waxay tahay nimankaas maamin muqdisho ma joogo wariyo ilaa inta la shaqayda mooye inta kale waxa ay ka aaminsan yihiin in xukun gaalnimo ah ay ku jiraan xukunka ay qaadanayaanna murtad ay tahay in la wada dilana ay dhiigooda iyo maalkooda ay u bannaan tahay maalmina ayaamna salaadsi kula qabatay salaadsi u kala wada loo kala dukadaada kuu sheega weeyaane la kala horreysiinayo un maalinba maalin ninba maalin Een, ajashuna hadday kari karaan gacantooda ay ku jiri lahayd al-shabaab ajashu gacantooda hadday ku jiri lahayd waa hore wariyaal maka shaqay lahayd muqdisho laakiin ajashu gacantooda ku jirin unfortunately Een, maxaan ku rahdaa unfortunately ajashu gacantooda kuma jirto so eh, dad badanoo maanta dowladda soomaaliya ka mid ah waxa ay aaminsan yihiin oo al-shabaabna ka mid ahaan jirin in ayi wariyo ee muqdisho ka shaqeeya maanta xukunka al-shabaab ay ka aaminsan yihiin ay tahay xukun gaalnimo ah xukun dhiigooda iyo maalkooda in uu u bannaan yahay ah laakiin wariyaashu ma oga wariyaashu ma oga sirta ka dambaysana waxa ay tahay in laba mid ay tahay waa midda koowaado in loo kala hormaro in al-shabaab la qiimeeyo wariyaashu murtadiin maahan waa dad ee runtii howl aad iyo aad u fiican ummadda soomaalida waxaay waa dadka soomaalida noloshooda go'aamiyo weeye bedela dhinac eh, u bedela nabadda eh, u bedela eh, dib u heshiisiinta u bedela horumarka u bedela ganacsiga u bedela waa dad runtii howl aad iyo aad u muhiima oo nolosha soomaalida lagu arjasti gareeyo u wada dadkan wey qiimo leh laakiin qof qiimo leh uma rabaan wariyahay dilayaan aqoonyahankay dilayaan sarkaalkay dilayaan wasiirkay dilayaan caruurtay dilayaan qof kastaa u ah u ah een, murtad u ah qof kastaa u ah qof diinta ka baxay laakiin iyadaa diinta ka baxay waxaa jira een, mar aan xirnaa oo aan maqlay een, een, een, tuur yare oo ah hadda taliyaha nabadsugadda qaranka een, ciidam- een, maxaan ku rahdaa isha dowladda soomaaliya inuu u bixishay maadaama magac shabaab shabaab waa dhalinyaro dhalinyartaana intaynan hadda isla joogto iyo in badanoo soomaaliyeed iyo adduunkuba dhalinyaro dhalinyaro sharafna waa lahaan kartaa xumaanna waa lahaan kartaa war magacan waa disheen maxaa ay ku disheen nimanku magaciisa dhalinyartoy dilayaane aan soo celinno maxaa loo baxshaa ugusaa la yidhahdo ururka gumaadka ummadda soomaaliyeed ha la yidhahdo hadda wixii ka dambeeya
annaga magaca al-shabaab waa la bedelay waad la socotaan way ku mahadsantaha wasaaradda warfaafintu inay hay-adaha amniga ay runtii ay ay ay ayadoon laga fadhiisan xataa ay totally ay maxaanku idhaahdaa ay ay ay magacaasba hirgelisay al-shabaab waxa la yidhaha al-shabaab magac macnaheedu waxa weeyaan waa dhallinyaro dhallinyarona magac fiican waaye magacaa fiican inaan u ogolaano maahan in la wasaqeeyo cadowgan aan la dagaalamayna waxaa la yidhaahdaa ugus ugus waxaa weeyaan waxaa laga soo gaabshay waa ururka gumaadka ummadda soomaaliyeed waxaan rajaynayaa eh, saxaafadda saxaafadda qaybaheeda kala duwan ee halkaan fadhiya midda dowladda dowladdu ay maamusho oon runtii aan aan aan shaqo weyn haysa iyo kuwa kaloo ayaga naftooda shaqo weyn haya inta aan kusoo biirin inay kusoo biiraan maanta kadib waxaa loogu yeerayaa official nameka oo nimanka ay leeyihiin waa ugus ma dooneyno inaan idaacadaha al-shabaab ka maqan al-shabaab inaan idaacadaha ka maqan ma dooneyno
Dulmi wado dadka dhiba aan la dooran dooni mayno dagalo
isagoo sii sharaxaya xasan ugaarsiga wariyaasha waxa waajadaha labaad ee loo dilo wariyaasha ku micneeya in laba midood ay noqoto warbaahintu mid meel marisa ajandaha kooxda iyo mid la aamusiiyo habab kala duwanba ha loo maree waa marka labaadoo ah in wariye ama idaacad idaacadahooda ka madax banaan ama wariyo aanan wariyahooda ahayn in uu soomaaliya ka howlgalo labadaasba way ku jirtaa waa in aan helaa ajandaha xafiiskiga uu ku shaqaynayo waxaa kaloo qasaba inaan helaa ajandaha ka soo baxay xafiiskayga cid meel mariso hadday bulshada noqoto iyo hadday eh, in dadka soomaalida ama internationalku in loo sheega noqoto inaan helaa ajandaha xafiiskayga ka soo baxay cid kale oo gudbiso so masti waxaa ah cabsigelinta ma imaanayso haddaada wax dilin ma imaanayso wax cabsigelin ah waa in marka hore lagaaga dambeeya cabsi aad dishaa cabdicasiis oo aad taqaanin aad dishaa jaamac oo aad taqaanin aad dishaa cabdulaahi oo aad taqaanin aad dishaa xuseen oo aad taqaanin aad dishaa xasan oo aad taqaanin so eh, cabdiqaadirkan iyo iyo maxaan ku dhaha geedigan iyo iyo fulaankan kale axmedkan iyo maxamedkan kale marka inteena lala dilo it means waa cabsanayaan waxay ku dhiiranayaan booska booska ay mareen raggii saaxiibbada ahaa ha mari waa wax ay ka dibdhigayaan booskaas ha isku marin so cabsidaas meesha waa- waa soo gelaysaa oo qodobka labaad oo ah in wax allaala wixii ay rabaan loo sheego ha- ma dhacayso ilaa ay wax cabsi geliyaan cabsigelintayna qayb ka tahay waa wax jira ayadu inta badan waxaan maqalnaa weriye ayaa la dilay iyo mid baa la dhaawacay waxay dad badan isweydiinayaan inay jirto koox u diyaarsan qofkii weriye sheegtaba in la iska dilo iyo in la dilo oo keliya weriye ay soo sahansadeen oo kadibna sidaas ku dilaan wariyuhu cidda dilayso maxaan kula waa amni sida aad sheegto waa qoladii mas-uuliyadeeda ahayd cidda amraysuna ma ahan inuu isaga is amrayo waa lasoo amraa isilaac la'aanna maamin ruuxa bistooladda wato asan isilaac amrin ma fuliyo fariintuna sahan weeyaan sahankaa qofka wuu samaynayaa mar alla markuu sameeyo maxaan ku rahdaa waxaa la rabaa in la dila cabdicasiis oo adiga ah in la dilo waxaa soo samaynaya ninkan oo cabdicasiis meel ku og ayaa soo samaynaya anigoo aan ruuxii wax dilayay iima soo sheegay wuxuu u soo sheegay ninkaas oo ah ninkii amiirka u ahaa isaga amiirkii wuxuu soo wacayaa waa amiirkii islaac ninkaas amiirkii islaac wuxuu wacayaa amiirkii guud oo amniga amiirkii guud oo amniga markii uu waco waxaa dhacayso ilaahay kuuma darnaadee warka ah maxaan ku rahdaa iishee fulinta ah wuxuu soo wacayaa madaxii dilalka qorshaysnaa ayuu soo wacayaa madaxii dilalka qorshaysnaa wuxuu wacayaa axadka meesha uu joogo cabdicasiis oo muqdisho ah ruuxa mas-uulka uu ahay ruuxa mas-uulka uu ahay ayaa wacaya degmada cabdicasiis joogay degmadaas ayaa dad u dirayo sidaas weeyaan proceska way islacla'aanba taatan wax dhaca ma jiro silsilada dileelka wariyaasha la bartilmaameedsanayo waxay ka soo bilaabatay allaha u naxariistee mahad axmed cilmi oo xilli aroornimo ah lagu dilay meel u dhow xaruntii hoon afriga daynile waxaana dilkaasi oo aysan jirin cid sheegatay wakhtigaasi la tuhunsanaa inay ka dambeeyeen kooxda ugus ekis al-shabaab oo wakhtiyadaasi ay baranayeen dadka soomaaliyeed waxaana la aaminsanaa inuu xasan xanafi ahaa shakhsigii shirqoolkaasi soo maleegay weriyaal ka tirsanaa shirkaddii warbaahinta honafriik waxay sheegeen inay maalmo ka hor intii aan la dilin mahad ku arki jireen xasan xanafi maqaayad yar oo ka soo horjeeda honafriik halkaas oo uu fadhin jiray isaga lafahantiisu ma diidana xasan inay halkaas isku arkeen weriyaal ka tirsan honafriik way jirtaa warka aad sheegaysid hal maalin ayay ahayd rag hoon afrika ka shaqeeya inaan isku aragnay hoon afrika ismihii ay ku taallay hadda ma garan karo cid degtay waxaa ka soo horjeeda piibita subaxii lagu cabi jiray qaxwo iyo sambuus ama isku qabsi wax la yidhahdo mashmash iyo sambuus aniguna aan degnaa dhabarka dambo ee biibitada waxaa dhici jirtay markaa in subaxii markaan salaada soo tukado masaajid garaajta ku yaallaan kusoo tukan jiray een, dhinaca gubta ah waxaan soo fadhiisan jiray goobtan goobtan markaan soo fadhiisto dabadeeto waxaa dhici jirtay inaan ku shaaho ama ku qaxwo cabo wariyaashoon afriiq warka laba saac ayay ayaguna usoo shaqo tegi jireen hal saac hal saac iyo xoogoo ayay imaan jireen deeto qaar iyaga ka mid ah ma aha mostly ama badanaa ma la dhihi karo qaar iyaga ka mid ah way dhacday in aan isku aragnay maalin maalmaha ka mid ah xasuusta aan xasuusanahay aan dhihi karo hebel iyo hebele ahaa ama hebel basuu ahaa in aan meeshaas aad sheegaysa aan isku aragnay way jirtaa aniguna markaas meeshaas maqaayadda meesha ka dambayso ayaan guri ahaan degnaa laakiin ajandahaygu ma ahayn dilka cabdullaahi kulmiyaa ka mid ahaa أحد عن عبد الله القلمية أهين اسمه أنا أرغب عبد الله القلمية عدو waxaa jirtay in weliba mar keliya ma aha in aan dhowr maalmood aan ninkan la yidhahdo xasan xanafi aan xilliga shaqada aan u socday aan ku arkay meel yar oo maqaaxi ah oo waa waa hal qol oo gabar een, sahre la yidhaahdo ay hoon afrika horteeda ka samaysay oo raashinka iyo waxa- shaaha iyo waxyaabahaas ay ka samayn jirtay meesha isagoo fadhiya waxay ku dheganeed guriga agaasimaha een, hoon afrig axmed cabdisalaam oo albaabka hoon afrig ay toos isugu beegnaayeen marka xasan xanafi dhowr subaxaan meesha ku maray dhowr subaxaan arkay isagoo xataa waxaan arkay een, aad fahmaysid een, nin deegaanka ah inuusan ahayn sababtoo asaga wuxuu isugu kaa sheegay inuu deegaanka yahay war xaggee degan tahay war waa guryahan dambe ee, falastiin iyo axmed cabdisalaan dhabarkoodan deganahay marka waa in een, meeshaan aan deganahay intaan xoogaa shaah iyo qaxwo iskaga soo doontaa xasan xanafi waxa uu ku doodayaa inuusan waxba ka ogayn dilka mahad laakiin markii la dhaawacay kadib ay al-shabaab ku wargeliyeen inay dileen mahad axmed cilmi kadibna loo diray inuu soo xaqiijiyo dhimashiya dhaawac sida uu yahay xaalka mahad mahad marka la dilayay raggii dilay qaar nin amiir u ahaa ayaa isoo wacay anoo hurda meel iskool ah een, cabdiraxmaan yuusuf een, alcadaala yaqaana iskoolka aan anigu ka dhigi jiro tawfiiq brothers anoo jiifo isoo wacay deeto maxaan ku rahdaa isho wuxuu yidhi niyo ninkaasaan dilnay xabadduna madaxaan ugu dhufannay dhaawaci lagu qaaday ayaana la ii sheegay soo warkaas hubi waxaan waa cere guriyaal ah waxaan oo karmacdaa ka mid ahaa nin la yidhaahdo xasan muuse sabriye oo hadda in yurub he's in yurub i think inuu yurub joogo aan u malaynayaa maxaan ku rahdaa aan wacay gebigood cid allaala cid yuriyo aan waco han afrika ka shaqeydo way ilmeynaysa zaynab abubakar maxamedan v o a hadda wakiilka waa muqdishaa ka mid ahay way ilmeynaysay markii dambe aan xasan muuse ku waaceliyey xasan muuse niyo waxaan ku uri wax ii sheeg see wax u jiraa deeto wuxuu yidhi waxaan joognaa isbitaal madiina mahadna wuxuu ku jiraa saalada isbitaalka Een, waxaana lagu samayn doonaa khalliin Een, halisna wuu yahay intaasna kuuma dhaafi karaa soo ilmeynaya igu yidhi markaas ba gaari markeed ah ayaa ii yaalay garaash igu dhow gaarigiiaan la soo baxay Een, nin la yidhaahdo maxamuud caliyare bunayste oo weriye ahaa oo hadda la- asagana dhintay Een, maxaan ku rahdaa muqdisho ku dhintay 2014 kii hadda ahaa ayaa markaas ii dhawaa ninkii aan watay isbitaal madiinaan aadnay isbitaal madiinaan joognay saalada mahadoo ku jiraan tagay meesha een, emim dhoore iyo rag badan isku aragnay falastiin axmed een, xaajo rag badanaa meesha isku aragna uryaala waa ka tacsiyeeyey meeshii xaaladeedaa mubiyey raggii way soo wacayeen maxaan ku rahdaa ishaag isbitaalkii saaladu saarayaa suga adigo xawaaley saddex saac iyo xoogoo maray ahayd daqiiqadaa la socda ma sheegi karo ayaa soo baxay dhaktarkii wuxuuna wargeliyey een, geerida mahad inuu dhintay markaas xaalad adagaa lagu jiray oo runtii argagax leh Een, dil wuxuu ahaa kii noogu horreeyey oo qof saxafi ah si bareera loogu geysto weliba annagana la shaqaynahay marka dareenkeyga hadda aada uguma xasuusto inuu soo wacay laakiin waxaan qiyaasaa dadka soo wacay inuu ku jiray sababtoo ah Een, laba qof oo keliya ay soo wacayba xasan cadde iyo qof kale qof kale inuu asaga ayaan jecla qof ragoon ahaa qofkaas dabcan mahad ma dhintay ayuu yidhi mise waa dhaawac marka waxba kama sheegi kara aniga markaas xaalad deganaan aanan ku sugnaa Een, jawaab ama aan sii xataa ilaa hadda ma aqaan cabdulaahi kulmiye cadow oo ka tirsanaa wariyaashii hoon afriig ayaa sheegay inuu ku arkay xasan xanafi waddada warshadaha isagoo wata gaari kuna sii socda isbitaalka madiino idaacaddaan imaanay shir deg degaa la galay in aaskaas aan ka qayb galno oo hawshaasna qabto dhowr gaariyaa la qaatay anigu waxaan raacay xasan cadde xasan sheekh axmed cadde iyo aniga waa israacnay gaari gaar ah oo watay aan raacnay isbitaalka markii la aaday oo shirkii idaacadda uu dhammaaday waddada warshadaha marka aan ku dhacnay xerada gulwadayaasha agtooda jackpoint oo ciidamada dowladda ah ayaa xilligaas ku yaalay jackpointigii markaan istaagnay oo aan isu sheegnay ayuu haddana dhabarkeenna ka hadlay xasan xaniif isagoo gaari yar wato gaari yar uu watay markaasuu wuxuu yidhi, "War anigana een, weriyaan ahay raggaanaaba i yaqaan annagu markaas eh, ma ogin kooxdan ama barnaamijkan uu ninkan ku jiro wuxuu noo yahay eh, nin wariyaha oo idaacadda qur-aan kariimka ka shaqayn jiray
xasan xanafi waxa uu gutaa hawshii u tegay isbitaal madiina waxaana uu kooxdiisa ka siiyey warbixin xaaladda mahad oo ugu dambayntii ay dhakhaatiirtu xaqiijiyeen inuu dhintay kadibna waxa uu ka qayb galay la tashi laga sameeyey halka lagu haasi doono mahad axmed cilmi isagoo markii dambena ujeeddadiisu ahayd inuu diyaariyo habkii loo dili lahaa cali imaan sharmaake oo ahaa agaasimihii hoon afriig wuxuuna xasan wax ka soo qaaday meydka mahad oo janaasadii lagula tukaday masjidka sheekh cali suufi halkaas oo ay isku arkeen xasan raggii dilay mahad oo uu sheegay inay ka doodeen sidii loo dili lahaa cali imaan sharmaake raggii dilay mahad goobtaan isku aragna masaajidka iyagoo damacoodu yahay in cali imaan goobta ay ku dilaan way wargelsheen waxa ayna ii yidhaahdeen in ay rabaan in cali imaanna isla goobta cali imaan gaari leyla calaawi madow ah langrusel ay ku qoran tahay watay inay rabaan inay meesha ku dilaan waan ka naxay mar waan ka naxay marna waa waa waa ka waa la yaabay nin la yidhaahdo cukaasha farxaan la yidhaahdo magaciisa asala oo ku dhintay meel la yidhahdo cooligod dagaal u dhexeeyey ahlu sunnada ka talisa gobollada dhexe qaybo ka mid ah iyo al-shabaab ku dhintay ayaa isagoo oo amniga markaas mas-uulka ah wuxuu yidhi gaariga oo wato waa nuucmeen waxaan ku idhi waa lila saaraya rag guriyaala ila saarna oo ka mid ah maxamed ibraahim raagii hadda dhintay warbaahinta qaranka u shaqeynaya ka mid aha rag noocaasa ila saarna waa lila saaran yaan ku idhi laakiin gaariga gaari la gruusel waaye marka intuusa aan dhihin ayuu wuxuu igu yidhi gaarigu aan gada rabno waa nuucee asa waxaan ku idhi gaariga aan gada rabno waa gaari laan gruusel ah kalarkiisa ma qurxan yahay waa nuucee kalarkiisu yidhi markaas wuxuu qaadanayaa xog ah gaariga nuuciisa in lama soo gaari kara asagiyaa wuxuu jooga eftin meesha la leeyahay ee khubraadka barakaadka loo socdo ku taallo ayuu joogaa gaariga waxaan ku uri gaari madow waa ilaan gruusiraana ku qoran midab ahaana ana ilama dilno waa mahadsantoy nin la yidhaahdo sandhool cabdisiyaada iyo yimid qabuura anagoo joogno nin hadda maxaan ku rahdaa ishaeegoo tagsiila ahna waa waa wadi baabuurkiisa uu saarnaay ninkaas wuxuu igu yidhi waxaan ku rahdaa ishaeeg niyo baabuurka noocaas maya cali imaan markaas shir jira aduu ku hayay meesha shirkilaadu ku hayay ja miinal intaan duugta iyo khabriga jirno miinaa loo diyaariyey cali aniga cali baabuurkeen baabur rafa four ah ayaa noo dhexeeyey cali iyo nin layidhaha sahal oo reuters u shaqaynayey iyo falastiin iyo darawalka afartoodii ku saarnaayeen baabuurka lila calaawida ah miinadii loo dhigay sida ay rabtay sida ay rabeen ayay u noqotay cali ayaana meesha ku tagay anigu jugtaan maqlay meel godaan ka soo baxay markaas biyo biyo roob biyo friis ah ka soo baxay ka soo baxay jug aan maqlay baawarka bareegaan u qabtay rafaforti waxaa saarnaa dhoorre iyo rag lamid ah saarnaa maxamed maxamuud dhoorre iyo rag lamid ah saarnaa iyagaana igaga horreeyey meydka cali baawarkiyaan ka soo degtay waa imid intaanu meydka arag ka hor halkaan inay aheedaan qiyaasayaa inay ka gashay miinada firirkeeda waxaa dhacday mahad raadi cali inuu dhintay goobta miid ahaan looga soo qaaday meydkii waa la qaaday waxaa la geeyey qabuurihii maxay ahayd barakaad qabuuraha barakaad intaas way nala socdeen raggan uu ku jiro xasan xanafi mahad intaa la aasinaa waxaa la yeeshay kulan oo cali uu dhex taagan yahay oo aad ka arki doontaan sawirka waxaa go-aan ku loo qaatay in la damiyo idaacadaha muddo afar labaatan saac gudooda ayadoo laga jawaabaya arrintan dilka mahad oo bilow ahaa dilkii saxafiyiinta cali idaacadda b b c da laanteeda afka soomaaliga ayuu wuxuu siiyey waraysi markaas oo uga hadlayo shaqada shaqadii mahad allah naxariiste iyo dilkiisa iyo inuu ahaa mad mahad nin u doodi jira ama u hadli jiray dadka maarata codkooda meel dheer gaarin shaqaduna aysan istaagi doonin allah naxariiste mahad waxaa la aasay labadii dohornimo calina markaas b b c ayuu waraysi siiyey kadib markii mahad la aasay waan soo baxnay baabuur badan baa laisla socotay cali waxay isla socdeen falastiin axmed imaan iyo sahal sahal yar la yidhaahdo oo riters inuu sawirqaado u yahay jeclahay sahal markii la soo baxay baabuurta aad ay u badneed gaariga ka horreeyay cali ayaan saarnayn waddadu waxay ahayd marka meel biyo ku jireen roobaa da-ay miinada marka waxaa la geeyey meel baabuurka uu saas uga yar leexanayey oo dhiiqada saas looga baxayey qaraxaan maqalnay markaan qarax maqalnay gaariguu istaagay maamul qaraxa dhacay kadib waxaa la sameeyey marka waa la soo degay gaarigiiyo halkaas ku dhacay iyo maha allah nuxisa cali imaan oo meelahana wax ka gaarin halbowlo go-ay lugna ay jaban tahay ayaa isla markiiba gaariga laga soo dejiyey falastiin dhaawac saas u fududaha gaaray dhulkaa lasoo dhigay dhulka markii lasoo dhigay isla markiiba midow ahaaba kadib sidii aa lagu soo qaaday baabuuraa lagula soo cararay allah naxariista cali sidaas ayuu ku dhintay baabuur badanna way socotay oo xasan xanifina markaasi waa nala socday
siciid taaliil axmed agaasimiyi hoon afriig waxa uu ka mid ahaa weriyaal aan marnaba ka bixin dalka oo aakhirkii ku baxay gacanta kooxda al-shabaab waxay siciid ku marti qaadeen kooxda al-shabaab shir isku beddelay shirqool isaga iyo agaasimayaasha warbaahinta maxalliga ah xasan xanafi waxa uu ahaa shakhsigii warbaahinta ku marti qaaday shirkaasi shirqoolka waxaana uu sharaxayaa wixii ku ogaa dilkaas
sina wax uga ogaa sina wax ugama ogaa sina waa laygu mishimo saddexdaas bay ahayd raggii ila socda anagu gaariyan wato kaarib ah iyo laba wiilo staaf ah waxaan ugu soo tagay shabeelle oo ahayd xaruntii aan ku balami wariyey agaasimayaasha idaacadaha ama madaxda idaacadahu inaan kasoo wadana ay ahayd aanan ka soo waday soo bistoolatayda aan la baxay kolkii aan la baxay aan soo jeestay laba xaboo kala intayna dhicinna siciidoo sii dhacayaan arkay laba xabana way dhacay saan haddaan usoo fiiriyna unfortunately waxaan arkay rag aan aqaano hebel iyo hebel iyo hebel aan dhihi karo oo shabaab sidaas ayayna u dhacday kadib markuu sheekada iga sheekeeyey xasan xanafi ayaan weydiisay nisa inay ii oggolaadaan xasan xanafi inuu geeyo bartii ay ku dileen allaha u naxariistee marxuum siciid tahliil waxayna nisa iga aqbashay codsigayga iyadoo loo xilsaaray amniga aniga iyo eedaysanaha ururka aar ee nisa oo noo gelbiyey suuqa bakaaraha kadibna waxuu xasanna dulgeeya bartii ay marayeen markii la dilay siciid cabdicaiis halkan saciid taliil axmed agaasimihii warbaahinta hon afriik ayaa lagu dilay gooladaas ayaan ka soo wada leexanay siciid waa hor soconnay anugu halkaas ayaan marayey jingadan dhammaadkeeda siciidna halkaan ayuu marayey raggii agaasimayaasha idaacaduna way ka dambeeyeen siciid halkaan ayaa la dhigay xusuustaydii halkaan ayaa la dhigay maxaan kulaga wartooma anugu halkaasaan sii marayay aniguna waa soo laabtay siciid meydkiis halkaan ayuu yaalay wixii warbaahinta ka socday ee agaasimayaasha warbaahinta ahana luuqaan ayay ku carareen sidaas ayayna idaacadda shabeelle oo dhismaheeda bakaare xarunta markaas xarunta bakaare ay ku taallay ay u galeen marka halkaan xusuus gooni ay leedahay sagaalkii bishii sebtembar labada kun iyo sagaalka ayay ahayd waxaan u soconnay guriga aad arkaysid halkaa guriga ku yaallo ee aada hadda nagu soo jeedo daaqadiisa ayuu ahaa goobta lagu talagalay in munaasabadda xilwareejinta ay ka dhacdo anoo shaqada ku wareejinayay ninkaan hadda laleeyahay yunis ee cabdifitaax la oran jiray hadda iclaamka ka mid ah warfaafinta ka mid ah marka halkaa ayaan u socnay guriga xafladdu ay ka dhacaysa guriga say u ahaa laakiin inta aan gaarin daqiiqadaha noo dhinna waa dareemi kartaa halkan ayaa la dhigay siciid aniguna halkan ayaan la gadoomay oo luuq ahayd markaa sidaas ayaana uga tagay siciid meyd saddex saddex saddex xabadood saddex xabadood ayaa lagu dhuftay siciid xabadii koowaad xabadii koowaad waxay ugu dhacday madaxa laba kalena waa lagu dira kuwa dhagartaagalaye intuu ciidda kala dhigay miinada dhex dhigayo waqtigii dhammaay dhammaayay waqtigiinii dhacdala taybaanay taayihii dalkaanay dhibirkaan ku arkana marna dhaafi maaye yor yor yor yor dhabarkaani jabinaya
siciid tahliil axmed wuxuu qabay shakiga ah inay jiri karto khatar waxaana ka mid ahaa dadkii uu la xidhiiray siciid weriya cabdulaahi kulmiye cadow oo ka duubay codkan oo laga helay telefoonka marxuum siciid tahliil markii la dilay kadib dacwadan maxay tahay bismillaahi war waxaan kuleeyahay ah dee waan waxaa aniga adiga waa tegida nasheer
diyaar gurigaan joogaa inta ayaana rabo shabaab
waa u tegaynaa ha shabaab maanta waxaa lii baraadiga iyo ragga waaweyn cabdulaahi kulmi iyo waa saacina marka diyaar bilow yahay maxamed abuukarne waaya waaya
diyaar bilow yahay ay ay ay ay ayaa soo baxshaan wuxuu rabta wacayaa
cabdiraxmaan yuusuf alcadaala oo markaasi ahaa tifaftirihii shabeelle ayaa sheegay in xaruntooda bannaankeeda lagu ballamiyey agaasimayaasha kadibna halkaas la yska raacay wuxuuna cadaala aaminsan yahay in muhiimadda loo wacay ay ahayd oo keliya in la dilo saciid tahliil axmed waxay ugu xusuus badneed maalintii siciid tahliila dila allah u naxariista oo xasan uu isugu wacay dadkii idaacadaha madaxda ka ahaa oo adiga aad ku jirtay ee, siciid uu ku jiray aniga aan ku jiray hiraabo ku jiray rag badan oo idaacadaha madax ka ah ay ku jireen maalin duhur ayay ahayd meesha idaacadda shabeelle ee dedeneeda lagu ballamiyey dadkii oo dhan xasan iyo nin yonis la yidhaahdaa joogay markii wariyaasha la isku yimid siciidaa soo daahay siciidaa xoogaa la sugay markii siciid yimid waxaa la yidhi nakaxeeya waddadii ayaa la qaaday meesha ay deganeed xawaaladda qaran markaasi maraynay wax yar naga horeeyaan ayaa telefoon uu ku hadlayay ayuu soo noqday xasan iyo yunis way soo noqdeen jid yaroo xawaaladda dahabshiya dhabarkeeda maraan marnay wax yaray naga horeeyeen xasan iyo yunis Ee, waxaa ku xigay ayaga catoosh iyo cabdulaahi kulmiye iyo rag aan ka xusuusto siciid tahliil iyo cali madoobe baa ku xigay aniga iyo mukhtaar heraabaa u dambeynay ilaahi ha u naxariistee iyo xasan cali geesi markaan jidkii jid yaroo isgoysahoo ahaa ay dhaafeen iyaga siciidna uu kasii baxayo annagana aanan weli wadadii gelin ayaan xabad maqalnay xabaddii gadaalkeenna kasoo dhacaysa intaanan fiirinba waxaan aragnay siciid oo oo dhulka yaala waa la kala cararay meesha annaga jid luuq yaraan ku cararnay wax yar markaan ordaan meeshii soo fiiriyey waxaan arkay laba nin oo bastoolada haysto oo oo muxuuha siciid sii tooganaya iyo xasan oo soo soo jeeda oo meel xaggoo kale yunis maba soo noqoninba hore u sii socday xasan xanafi waxa uu markii la dilay siciid kadib wacay weriyaal dhowr ah waxaa ka mid ah dadkii uu wacay allaha u naxariiste agaasimihii shabeelle mukhtaar maxamed hiraabe oo isaga laf ahaantiisu ay al-shabaab dileen waa kan hiraabe oo sharaxaya wixii dhex maray isaga iyo xanafi xasan xanafi aad soo wacan allah naxariistay rasuul adiga lagaala farsamaa naxariistiisa ilaahay kaala farsamaayo waana ninkaas allah naxariistana ma baahna ilaahay waa u naxariistana laakiin ninkii ku hogaamiya meesha u baahay ay wax ku sheegaan ka hor intii aan la dilin siciid tahliil waxay al-shabaab u diideen inay war siiyaan idaacadda hoon afriig weriye cabdulaahi kulmiye oo markaasi ka qaban jiray hoon afriig barnaamijka waraysyada ayaa la xidhiiray xasan xanafi si uu uga qanciyo waxay tabanayaan kadibna waxauu xasan xanafi ku xiray nin la yidhaahdo yunis oo ay dhex martay isaga iyo cabdulaahi kulmiye sheekadan waan waay waxna walaalow een, habeen dhaweyna waan kula hadlay adigaana shabaab iyo dhinaca saxaafadda xiriiriye maxaa een, ay ku dhacday arrintaas markaasuu yidhi waxay ku dhacday idinka dowladda kumeel gaarka ayaa idin ammaantay oo xafiiska madaxweynaha tagteen oo saas baa la idiin soo dhoweeyey maanta waxaan ad arkaysa ee macnaha oo intaa la yiri intaa la yiri iyo naaga ah, midka ku dhintay waxaana markii bersentage la fiiriyo garabka weyn nimankan walaaleynaana ka qaatay haddii marka maalin oo shir jiraa'ida madaxtooyada ka dhacay matalan matalan ah, tii hon asaga laga soo dhaweeyey jawaabteedu ay noqoto inay annaga nagu seexato wax macnaha oo kolley nala qurxoonaad ma aysan noqon waxaan dareensannahay nimankaa walaalahayna hon afriigay waa naga maarmeen waxay nooga maarmeen waxay tahay inay nimankaa kale ee anagu aan murtidiinta u haysanay xabadda aan ku ridayno inay nagala safteen marka garabkaanaan haystahay adiga kuma baahnin waayo wax hon afriig anagu sidaa ani maanta yoos ahaan dareensanahay saas waay markay saas tahay taladeena waxay ku go-an tahay iyagaa warar ka qaadanaysaan iyaga la xaajooda iyaga la safta idinkeena jirtaan laakiin annaga keenna waana ka ceshay bas faraha ummadaas kaloo ilaahayaan war warar ka fafafsanayna mukhtaar maxamed hiraabe agaasimihii idaacadda shabeelle waxa uu ka mid ahaa dad uu soo amray axmed godone in la dilo kuwaasoo ka tirsanaa warbaahinta waxaana lagu dilay marxuum hiraabe gudaha suuqa bakaaraha isagoo uu la socdo weriye axmed taajir oo isna lagu dhaawacay weerarkaas gudinaa soo amray isaga iyo rag guriyaal ah waxaa ka mid ahaa mukhtaar maxamed hiraabe oo agaasimihii shabeelle ahaa nin la yidhaha catoosh oo agaasimaha simba ahaa ee, nin la yidhaha ayaanle xuseen cabdi oo b b c da wakiil wareed u ahaa rag noocaasa ka mid ahaa shan ay ahaayeen saara- banaadir ah manna banaadir agaasimaheeda ayaa ka mid ahaa in la soo amro markaas waxaa socday ololihii ee, president sheekh shariif sheekh axmed lagu soo dooranayay soo ololahaasa ayaa socday ololihii socday ayaa sabab u ahaa in la dilo dadkaas maadaama loo arkay in ay u ololeynayaan ololaha madaxweynaha oo axmed weled cabdalla wakiilkii xogeeyaha guud qaramada midoobe u qaabilsan soomaaliya iyo shariif oo markaas ururkii dibxureynta soomaaliya casmara fadhigeedu ahaa ka soo burqaday jabuutina ololaheeda uu ka socday soo xaqiiqiyan waxaa ah xaqiiqiyan ah in shantaas la amri waa ogaa aniga axmed taajir oo hadda qaxooti ku ah uganda ayaa ka sheekaynaya wixii maalintaasi dhacay toban talabood kadib dib aan soo egay marka waxaan arkay agaasimaha idaacadda allahu naxariis mukhtaar maxamed iraago dhulka yaalla marka bal waxaan sii hubiyey waan dareemay in xabada ku dhacday bal xaaladiisa sii eg baan islaa intaadan hore usii gudbin nin dhallinyaraha oo dhuuban oo adigu aan ku qiyaasay da'aha toddoba iyo toban jir ilaa lix iyo toban oo nin dhuuban oo cad ahaa laakiin ana wejigiisa kole ma garan karayo ayaa xabadii labaad wuxuu kaga dhuftay labada indhood dhexdeeda sujuudda meesha la yidhaahdo bii saddexaadna anuu igu soo riday oo runtii tinteeda dhex martay horaan usii cararay marka anugu xabado kalena way igu rideen oradkiina waxaan ku kala shirkadda telecom soomaaliya maxamed cabdulaahi xaaji oo tifaftira ku-xigeenkii shabeelle wakhtigaasi uu agaasimaha ka ah mukhtaar maxamed hiraabe ahaa ayaa aaminsan in xasan xanafi uu ka dambeeyey dilka agaasima hiraabe xasan xanafi dhowr maalin ka hor agaasimaha allah u naxariista mukhtaar hiraabe ayuu wiilo la socday baray oo u ekaa dadka wax dila maalintii la dilay mukhtaar maxamed hiraabe xasan xanafi wuxuu ahaa qofka ugu horreeyey oo xiriir ragga qaarkeena la soo sameeyey oo xataa ragga qaar isku dayey markii hiraabe la dilin oo ayagana khaarij
kooxda ugus ee kisan shabaab oo hadda gobolkeedu sii dhacayo waxa ay sii laba jibaareen taxadiyada ay u geysanayaan dadka shacabka ah dhowaan waxa ay dad shacaba oo ku sheexaynaya xeebta liido ku xasuuqeen maqaayad halkaa ku taala madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo maqaayadaasi booqday maalin kadib marka ay mashaqadaasi dhacday ayaa halkaa ka sheegay in shabaab wakhtigoodii dhammaaday nimankan waa xaaqin dadka soomaaliyeed iyo dalka soomaaliyeed waa dhulkii xaaqinka iyo dhulkana xaaqinkaa dhammaaday way dhammaanayaan sidaasaa awooddoodu maalin walba usii daciifaysaa maalin walba hoos usii aadaysaa dadka soomaaliyeed iyo dowladdooda ayaana ka soo hari doona haddii alla yidhaahdo
sheekh nuur maxamed abkey kifaftirihii wakaaladda wararka soomaaliyeed ee soona waxay al-shabaab ka afduubteen isgoyska ifka xalane xilli galab ah isagoo ku sii jeeda gurigu ka degganaa xaafadda suuqa xoolaha ee degmada yaaqshiid waxaana sheekh nuur abkey oo ahaa nin aan marnaba cabsi ka qabin in la dilo uu si joogtaa u aadi jiray gurigiisa oo markaasi halka uu ku yaallay ay ka talinayeen kooxda ugus xikis al-shabaab waxaana sheekh nuur uu rumaysnaa qadarta alleh isagoo ku adkaystay inuusan marnaba ka baaqsanayn gurigiisa marar dhowr ah oo lagula taliyey inuu iska seexdo wasaaradda warfaafinta ismaaciil salaad guuleed stiila oo markaasi ka hor aan laga warhayn inuu ka mid yahay kooxda al-shabaab ayaa ka mid ahaa wariyaal imaan jiray wasaaradda warfaafinta soomaaliya si ay u helaan wararka dowladda soomaaliya waxaana uu ismaaciil stiila si joogtaa u gudbin jiray xogta ah in sheekh nuur abkey uu u shaqeeyo wasaaradda warfaafinta maadaama uusan ahayn sheekh nuur weriyo codkiisa la maqlo oo adkayd in la ogaado doorka uu ka ciyaarayay warbaahinta qaranka xasan xanafi oo ay si fiican isku yaqaaneen sheekh nuur abkey ayaa isku dubariday qaabka loo qaarajin lahaa abkey wuxuuna fadhiistay wadda mar inuu ahayd abkey oo aan qabin tuhun in la beegsanayo si caadiyana maalin kasta hal wadda uu isticmaali jiray waxa uu arkay abkey xasan xanafi iyo nin kale oo wada fadhiya meel kadibna waxa uu kula leexday salaan isagoo aan cabsi ka qabin in xanafi dilayo kadibna wuu iska gudbay sheekh nuur abkey xasan xanafina waxa uu ka daba diray abkey ninkii la fadhiyey sheekh nuur hadda soo noqon maayo sheekh nuur dilkiisana qaybaan ka lahaa gacanteyda aan ku dilin laakiin sababkeedaan lahaa sheekh nuur maxamed abkey gacanteyda anaa ku qabtay anaa gaariga kala tegay anaa gacanteyda ku qabtay xageed ku qabtay ifka xalan isgoyska ifka xalan ku qabtay muxuu saarnaa marka gaari caasi oo saarnaay suuqa xoolo u soo waday sheekh nuur waxaan ku dilayay waxay ahayd in uu ka shaqaynayay raadiyo muqdisho oo ahayd markaas idaacadda u shaqaysa dowladda federaalka soomaaliya hadda telefishinaa yimid howlo badanaa jirta laakiin raadiyo muqdisho markaas ahayd raadiyo muqdisho inuu translator ama turjumaan u ahaa ayaan helay xogteeda nin la yidhaha ismaaciil salaad guuleed stila oo hadda ismaaciil yare la baxay ayaana isiiyey inuu u shaqeeyay halkan sidaas darteed anuu masaajidka abu hureyre bakaaro fadhiyo shaah cabayo ayuu sheekh nuur soo maray wuu isalaamay waa salaamay wuu i hormaray waa marna waa waa waa farxay marna waa nahay mar waa farxay ninka aan arkay oo aan ka aaminsanaa murtad inuu yahay waa ku farxay marna waa naxay ninka la dili doono in uu yahay nin aan aqaano na waa ka naxay xaqiiqdii markaan kaaga waray wiil aan ila socday oo meesha ila fadhiya waxaa idhi raac ninkaas lugta meesha u dhiga la dhig suuq xooluhu degnaa suuq xoolana shabaaba maamulayay deeto sheekh nur sidii aan ku daba kacnay yarkii maxaa idhi baawraac soo moodatid haaho iidhi waa wataa la raacaan ku idhi soc baawarka sheekh nuur cabbaar uu ii jiray anna waa ka dambeeyey sheekh nuur ma qabin dhagar ah dilkiisa in aniga wax ka abaabuli doono ama in aniga soo daba socdo ama in aniga ninka soo daba dira ma aaminsanen wiilka aan soo daba dirane ma yaqaano soo ninkan waa iska daba socday baar waxoo jaam ayay tageen oo aad loo buuxo baawarta suuq xoolaa baawarta afgooyo baawarta saas laysku buuxo laysku dilayo uu la joogo wiilka aniguna meesha saa masaajidka xareed isbitaal ka dhinaca uga dhigana isbitaal xareed in la dhaha anu manafoomka fadhiisan jiray ayaa waxaan ku arkay yaxay buur yaxay buurkaasoo ah waxaan waxaan u sheegay sheekh nuur abki asuu saas miyaa war waa daba kacaynaa gaari zuuka ah oo aan watay ayaa waxa ayn watay gaari zuuka ah ayaan kasoo daba baxay bari suukaan ka daba qaadanay waa la joognay sheeknoor caasiya raaceen caasi wiilka aan ila socdana uu la raacay so wiilkii isla waxay intaa u leeyahay amniga markaas haystaa la wacay asagana wuxuu yidhi waa idin imaanaa isbartiiba ku haaya isbartiibaan ku haynay deeto maxaan ku dhahay wiilkii aan wacay ifkaxan ugu dagaa idhi baabuurka waayuu yidhi deeto baawur b l ah waa dareemi kartaa intii jooji la yidhi waxa uu samaynayo baabuurku darawalku waxaa weeye waxa ugu horreeya inuu bareega qabto uu qabtay uu ku joojiyey anaa soo degay iyo nin kaloo la yidhaahdo daahir macalin daahir ciise la yidhaahdo oo saddex loo yaqaano ama cabdikaafi ayaa jidka kasii qaadanay oo hotel beas ayaan kasii qaadnay oo maxaan ku dhaha dili doona asagana soo labadeena ani iyo iyo saddexaa wada degnay deeto maxaan ku dhahdaa isheeg waynu wada shanuur anaa aqaanin ninka kale muuna aqoon anaa la soo degay baabuurka anaa saartay dadku way yaabihiin baabuur miyaaradihiisu xiran yihiin oo bensal ah maxaan ku rahdaa baabuurkii ku horgooyey niman indhe xiran ay ka soo degeen cimaamado wato iyo bistoolado dadka xooga la yaabay ku noqotay hal nimaa haddana kala baxay wili xataa wuxuu saarnaa caasiyo dhinac uu ka furnaa mooy dhinaca kale ayuu saarnaa dhinaca kale furay anaa la soo degay baabuurka mee shan kun uu ku saarnaa shantii kun anaa dhiibay baa wad waa iswada raacnay soo dhinaca waxaan u wada ifka oo oo oo ifka xalan dhinaceeda oo waxaan u wada gubta xigta baabuurka markuu i dhaafo baabuurkii marqay waa waa socodsiinay markaan marayna isbuunyada isbuunyadana oranay dalsan meesha oomada dalsan meeshaan margayno oo ismaa ifkaxal marka laga dhamaada ah waa soo kala wareegnay baabuurkaana kusoo qaadanay isbartiibaan jiray isbartiibaan maqrib ku tukanay anaa la hadlayay anaa wareysanayay iima fahamsan in aniga wareysanayo shaarkiisa anaa ugu xirnay sheekh nuur daa-uudaa noo yimid oo amniga ahaa markaas daa-uudkii wuxuu yidhi guriga uu degan yahay guriga aan deganahay niyahow waxaan ku rahdaa isheeg waa isku dhegan yihiin mana ka malaysanayn ninkaa inuu meesha ku shaqaynayo daa-uudkaa warka ka xaqiijiyey intee lagu dilaa timid sheekh nuur intee lagu dilaa si shabaab isaga fogeeyay eedda waxaa soo baxday in lagu dilo meel xisbul islaam oo xasdaan aweyso markaas hogaamiye u ahay difaacooda in lagu dilo oo geed jecel ahay markii la dilay sheekh nuur abtay kadib waxay xasan xanafi iyo ismaaciil stila siyaabo kala goonigooni u soo waceen weriye bashiir khaliif gaani oo ay u sheegteen inay iyagu dileen sheekh nuur abkay bal ila dhegaysta cododkii uu xilligaasi duubay weriye gaani oo aan ku hormarayo codka stila kadibna xasan xanafi
adiga iyo wax lamid oo kale saasoo kale inaan u birinaya rabaa saasoo kale inaan midida kaga mariyaa rabaa murtoodi bax adigii naagaha murtadiinta oo meesha ila joogay kuwa kale wixii murtadiin oo dhan waa la dilaya adiga laftiga waa lagu dilaya murtadi oo qaayinka madaxaan lagaa jara ilaahay aan ku dhaarte haddaan ku qabto jiro madaxa kaa jarin Isla- islaamnimada aan sheeganaya dhaba maaha haddaan ku qabto haddaana toobad
ها oo inta uu qoray idaacaddeena
markii uga sheekeeyey xasan xanafi sida ay u dileen sheekh nuur abkey ayaan isku raacnay goobtii ay kala degeen baabuurka halkan waa isgoyska ifka xalane oo ku dhow garoonka ciyaaraha istaadiyo muqdisho waxa uu xasan oo wata gaari yar kala degay bartan sheekh nuur abkey gaari caasi ah kadibna waxa uu la tegey garoonka istaadiyo muqdisho oo in cabaara uu ku hayey ugu dambayntiina waxay geeyeen meel u dhow hoteelka daame ee degmada wardhiigley waa kan xasan oo ay dulgeeyey goobtii ay ku dileen sheekh nuur abkey sharaxayana sidii ay wax u dhaceen halkaana ahayd geedkaana ku yaala barta halkaasaan gaarigii soo dhigay halkaana la fadhiisiyey sheekh nuur halkaasaan maxaan ku rahda isha lagu toogtay meydkiisa sidaan ayuu u dhacay halkan ayaana ka tagnay qiyaastii imisa xabaa lagu dhuftay saddex xabo saddex xabyaa kala dhuftay waxaan ku kala ruftin leeyahay xibuur ina leeyahay macalin daara ciise oo saddex labada laga noocay isticmaaleen yaqaan. makaaro hay xaggee uga dhufteen madaxa haye saddexda xabo madaxii ugu dhacday xataa faniinka een, waxay ii yimaad gaariga anaa waday halkaa laamiga laga soo leexanayaan joogay waxay iigu yidhaahdeen xataa maskaxda faniinkeeda ayaga soo gaartay ayay igu yimaadeen gaariga una gaariga bartaasaan ku waday xasan ma jecla siduu uu xanuunka u dareensiiyey sheekh nuur abkey in loo dareensiiyo taas beddelkeedana waxa uu carruurtii iyo xaaskii sheekh nuur abkey weydiisanayaa inay cafiyaan isagoo ku doodaya inuu diyo ka bixin doono dilkaasi haddii dowladda soomaaliya ay cafiso cayladiisii inay daawanayaanna waxaan anigu biliif garaysanahay oo aan aaminsanahay ayba tahayba soo een, haddii ay jirto cafin guud oo lay fidin karo in lay cafiyo haddii aynan jirana waxaa qorshahay ugu jira in sheekh nuur ugu yaraan xataa aan ciddiisa la tacaamulo ugu yaraan xataa diyo aan ka dhiiba haddii aynan cafin karin qorshahay intaas oo ahaa maxamed ibraahim raage oo ka tirsanaa s n t v waxaa lagu dilay degmada dharkiinley isagoo ay cunugtiisu dhabta u saaran tahay fadhiyana albaabka gurigiisa waxaana uu ka mid ahaa maxamed ibraahim weriyaal la saarnaa